soo dhowow dhegayste waa maanta iyo buug kale buuggaan maanta inoo xulay waxa uu yahay buugga loo yaqaano the secret life of trees ama nolosha daxsoon ee geedaha waa buug markiisii hore ku qorna af jarmalka deetana loo meenguriye afka ingiriisiga aan jecelahayna in mustaqbalka loo meenguriyo af soomaali dhegaysi wanaagsan buuggan the secret life of trees ama nolosha daxsoon ee geedaha waxa qoray qoraa jarmala oo magaciisa la yidhaahdo peter wolben buuggan waxa uu markiisa hore ku qoray af jarmalka laakiin markii uu aanbaxay kabacdi waxaa loo turjumay ama loo rogay afo fara badan oo ka mid yahay afka ingiriisiga oo afka aan ku akhriyay buugga kan qoraaga buugga waxa uu weeye horjoogaha kaynta eiffel ee dalka jarmalka sidoo kalena waa baraja ama cadeed gaar ahaan cilmiga kobcinta iyo xanaanaynta kaymaha dhigaalkan ama buuggan waxa uu si fududaysan u turjumaya ama u macnaynayaa sayniska geedaha weliba wuu inoo naaxnaaxiyey inoo buunbuuniyey oo uu macaaneeyey si uu bulsho weynta aan cilmiga xanaanaynta kaynta ah ama kaymaha aqoon dheeru lahayn u baro ama ugu fududeeyo fahamka cilmigaas buugu qaybtiisa hore wuxuu kaga sheekaynayaa qaabka ay geeduhu u xidhiidhaan u wada sheekaystaan u hasaawaan isku gargaariya iskugu gargaaraan isku quudiyaan iskuna taakulayaan fikrado dhowra ama dambaallo dhowr ah ayaan buuga kan ka dhigtay laakiin hal baragraaf ayaa soo koobsaday dhammaan dhambaalka ugu muhiimsan ee geedka ee buugan ku xusan haddii aan aan buugga kasoo akhriyo idinka akhriyo anigoo af soomaali u yara bedelay halka baragraaf wuxuu yahay waa maxay xujada ay geeduhu u yihiin noola bulshaawi ah maxay nafaqada ula wadaagaan geedaha ay isku dir ka yihiin mararka qaarna u quudiyaan geedaha kale ee ay taatanka kula jiraan sababtu waa tan bulshooyinka bini'aadamka ku kaliftay inay iskaashadaan dheefta wada shaqaynta ayaa mid weyn geed quri ahay kayn ma noqdo geed quri ma yegleeli karo cimila goobeed ka ilaalisa dabaysha iyo iskadiska xilliyada sanad marka ay geeduhu wada jiraan ee ay iskaashadaanse waxay abuuraan cimilo goobeed ka xijaabta dabaylaha qabowga iyo kuelka daran marka uu geedku ku dhex nool yahay kayntaas bulshaawiga ahna waxa uu geedkaasu noolaan karaa sannado ama qarniyo badan si taas u suuro gashana dhammaan kayntu waa inay badbaaddaa haddii geed weliba tiisa uun daryeelo geedo badan oo kaynta ku jira ma badbaadeen geed weliba waxa uu bulshadaasi kaynta ugu jiraa kaalin muhiima taas ayaana keentay in xataa geedaha xanuunsan ay taageeraan oo ay quudiyaan inta uu kasoo kabanayo guga soo socda ayaa laga yaabaa geedka haddeer wax quudinaya inuu noqdo kan la quudinayo intaas aniga aniga ayaa shakhsiyan ka yara turjumay turjumay oo kasoo bedela afka ingiriisiga laakiin waa la iga sixi karaa waa in geedihii kayntu ka koobnayd ay wada xidhiiri karaan iskaga digi karaan cadaawaha iyo dhibaatooyinka kusoo fool leh tusaalayaasha faraha badan ee uu qoraagu soo qaatay waxaa ka mid ah baaritaan lagu sameeyey dhuldaaqsimeedka bariga africa taas ayaa isla markaaba geed walba oo ereyada jooga ama dhowr boqoloo mitir u jira uu laftiisu sunta soo daynayo si ay aanu u daaqi karin halgerigaasi deetana halgerigii wuxuu ku qasban yahay inuu meel kale tago si uu u daaqo aan weli suntaasi geeduhu soo dayn laga helo halgeriga ayaa wuxuu daaqaa geedkan qodaxleyda ah ee kayshiyada ay ka mid yihiin quraca iyo maraaga dalkeenna haddaba si loo suurtogeliyo noloshaasi hanti wadaagga ah ee kaynta ama barwaaqo soorankaasi kayntu leedahay waxaa la arkay in marka ay halgerigu markuu halgerigu bilaabay inuu cuno geedahaas ay geeduhu sio daayaan sun suntaas oo hawada raacda oo geedaha kale ee deriska la ah geedakaasina ay dareemaan qaabkaasi iyo qaabab kaloo fara badan ayay geeduhu isugu gargaaraan si ay uga hortagaan cadaawaha cadaawuhu waa xayawaanka ku daaq xayawaanka daaqaya dhirtoodii ama burburinaya ama iskadgediska cimilada cayayaanka yaryar iyo wixii lamid ah sidoo kale qoraagu wuxuu ka hadlay in geeduhu ay wax xusuustaan oo wax dareemaan halkan waxa uu soo xigtay baaritaan xusaya in kaymaha ku yaala cimilada degan ama temperate climatiska ay tiriyaan maalmaha ay kuleelku ka badan yahay labaatan degree si ay u ogaadaan inta uu jiilaalkii u jiro iyo sidoo kale geeda inta shaybaarka la geeyey oo cadceeddii laga qariyey oo kulaylkoodii la maarayay haddana uu geedkii weli xasuusanayo xilliga sanadku halka uu marayo taa macnaheedu wuxuu yahay inay qaab mucayana geeduhu laftoodu u tirsadaan maalmaha sanadka iyo xilliyadaba sidoo kale qoraagu waxa uu ka sheekeeyey in kayntu ama barwaaqa sooranka kayntu aanu ahayn mid ku salaysan geedaha oo qura laakiin ku salaysan dhirta yaryar iyo hal-uunglayaasha kale sida fangida ee ku nool iyo xayawaanka kaleba tusaalayaasha uu soo qaatay waxaa ka mid ah kaynta dalka maraykanka ee yellowstone ayaa waxaa ka dabar go-ay toddobaatan sano ka hor yeydii ama adhiaab ama wolves waxaa loo yaqaano xayawaankii marka uu dabar go-ay ayaa waxaa aada u batay xayawaankii kale ee quudanayay dhirta saa daraaddeed waxay ku darandooriyeen oo ay burburiyeen geedihii iyo kayntii toddobaatan sano kabacdii ayaa kayntii way baaba'day webiyadii geedihii wawanaayay webiyada iyo dhirtii webiga ilaalin jirteena way dhammaatay sadra webiyadii way fataxeen toddobaatan sano kabacdii ayaa yeydii dib ugu soo laabteen kayntii taas macnaheedu waxay noqotay in xayawaankii kaynta sida xaddaafkaa u daaqi jiray haddeer aan u daaqayn waayo tiradiisiiba yeydani maareeyeen oo de waa kuwan quudanaya ee cunaya taasi waxay abuurtay in geedihii iyo dhirtii ay fursad u helaan inay koraan oo ay weynaadaan markay weynaadeen ka bacdina shimbirihii iyo ugaadhii kale ayaa iyaguna gabood ka dhigtay ama quud ka dhigtay deetana kayntii markay weynaatayna webiyadiiba ay geedihii ka ilaaliyeen fataxaadii taas ayaana si guud abuurtay in kayntii mar labaad sidii hore kusoo noqoto taasi waxaa ka mid ah tusaalayaasha fara badan ee ku xusan buugga wax dhacay oo la rekoordgareeyo ama la qoray ah oo ah in kayntu ayna ahayn geedaha oo qora laakiin ay ku salaysan tahay barwaaqa soorankaas noolayaasha faraha badanna ka kooban ugu dambeyntii qoraaga buugani waxa uu isku dayey inuu turjumo amase fududeeyo aqoontii sayniska ahayd ee jirtay ee ku saabsanayd geedaha si ay bulsho weynta aan cilmigani u bilownayn ay wax ka ogaato cilmigaas baaxadda leh ee gaar ahaan labaatankii soddonkii sane u dambeysay iminka teknolojiyadda fududaysay awgeed wax badan aynu ka baranay anigana gaar ahaan waxa uu xasuusiyey aayadda qur-aanka ee tidhaahda alam tara ana allaha ana allaha yasjudu lahu man fi lsamaawaati waman fi lardi walshamsu walqamaru walnujuumu waljibaalu walshajaru waldawaab wakathiiru min annaas wakathiirun xaqa calayhi alcadaab sadaq allahu lcadiim nasiib daro buuggani weli looma soo rogin afka soomaaliga waxaanu ka mid yahay malaayiinta bog ee adduunka taalla ee af soomaaliga loo soo rogin waxaan rajeynayaa mustaqbalka kolay sanadaha soo socdaba laakiin mustaqbalka in buug badan oo kale loo bedeli doono af soomaali ama loo turjumi doono af soomaali una ka mid noqon doono kuwaasi waad ku mahadsantahay inad nala dhegeysta barnaamijkan nabadaya